bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walba oo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay siddeed iyo tobanka bisha setembar sannadda labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya qayba ka mida gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada jowhar ee xarunta gobolkaas ayaa waxa ay tilmaamayaan inay ka jiraan barakac xoogan xaafado ka mid a gudaha degmada xili la tilmaamay in si aada u fatahay webiga shabeelle oo muddooyinkii lasoo dhaafay shacabka ku dhaqan degmada jowhar ay cabsi xoogani ka muujinayeen maalintii shalay ayay ahayd markii inta badani laga barakacay xaafada horseed oo uu ku yaala suuqa ugu weyn magaalada jowhar ee xarunta gobolkaasi ka gadaal markii ganacsatada iyo dadka ku dhaqan xaafadaasi ay ku guulaysan waayeen inay ka hortagaan ama ay kahortag ku sameeyaan fatahaada uu sameynaya webiga shabeelle wararka laga helaya halkaas ayaana tilmaamaya in fatahaadu ay haatan ku faaftay goobo kaloo hor leh oo ka tirsan gudaha degmadaasi iyadoona maamulka gobolka iyo sidoo kale midka degmada baqayladhaan ay u direen maamulka sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya in si deg deg ah gurmud loola gaaro deegaanada iyo sidoo kale gobolkaasi xaruntiisa jowhar si wax looga qabto fatahaad u sameeya webiga shabeelle oo muddooyinkii lasoo dhaafay baqdin xoog ka taagan ay ku qabeen dadka ku dhaqan halkaasi ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo ku sugan magaalada london ee xarunta waddankaasi ingiriiska ayaa waxaa maanta uu ka qaybgalayaa shir halkaasi ka furmaya kaasoona looga hadlaya ammaanka dalka soomaaliya shirkan ayaana garwadeyn waxaa ka ah dowladda ingiriiska shirka ayaa waxaa la tilmaamay in looga hadli doono sidii loo qalabay lahaa ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya loona horumari lahaa iyo sidoo kale sidii dhinaca dhinaca ciidamada looga taageeri lahaa dowladda federaalk ee soomaaliya afhayeenka xukuumadda soomaaliya ridwaan xaaji cabdiweli ayaa ka hadlay arrinta la xiriirta shirka maanta ka furmaya iyo sidoo kale madaxda sida gaargaarka uu la kulmay ra-iisul wasaaraha soomaaliya muddada uu haatan ku sugan yahay gudaha wadankaas ingiriiska gaar ahaan magaalada london
waxaa runtii uu yahay mid fogta ama diiradda lagu saarayo xoojinta tayeynta dhismaha iyo qalabta ciidanka soomaaliyeed oo dowladda britain ay ka mid tahay dowladaha sida weyn diyaarka waa inay hadda u istaagto arrimaha waxaa kaloo ra-isul wasaaruhu uu kulamo la qaadqaadan doonaa madaxda kala duwan ee dalka sidoo kale wafdiga ra-isul waxaa ku weheliya xubno kale oo kamid yahay wasiirka warfaafinta iyo la-taliyayaal dhinaca amniga ah iyo arrimaha qaxootiga marka runtii kulamadaas qaarkoodna waa ay dhaceen kuwo kalena waa ay sii socon doonaan maalmaha soo socda runtii kulamo gaargaar oo kala duwan ayuu dadka soomaalida la qaatay siyaalo runtii kala duwan iyo arrimo kala duwan ayaana inta badan kala hadlaya dhisna oo kala hadlaya kulligoodna waxay la xiriiraan dibidhismaha iyo dib u soo-celintii karaamada soomaaliya dhanka kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa ka hadlay sababihii xilka looga qaaday agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya cabdulaahi sanbalolshe kaas oo kulan ay yeesheen xukuumadda soomaaliya xilkii looga xayuubiyey wuxuuna ra-iisul wasaaraha soomaaliya tilmaamay in xukuumadda soomaaliya ay u dulqaadan weysay ku-tagrifal awoodeed oo uu sameeyay taliyihii hore hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya sidoo kalena xerag uu kula kacay madax ka tirsan dowladda federaalk ah taasina ay ka caraysiisay dad badan oo soomaali ah wuxuuna tilmaamay mar waliba inuu imaan lahaa isbeddel balse haatan isbedelkan lagu sameeyey hay-adda amniga ay soo dadejisay arrinta la xiriirta falal aan loo dulqaadan karin oo uu ku eedeeyey inuu ku kacay taliyihii hore hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya runtii horta mar walba isbedel waa waa u dhacaya sababaha waxay ahayn sababo hawsha qaabka uu qabanayo oo aan markaa loo arkaynin in ay caawinayso siyaasadda dowladda oo ah in la helo adeeg xagga nabadgelyadaa oo degan waxaa ka mid ahaa dhaqamo xarig la xiray nin xildhibaana waxaa ka mid ahaa dhaqamo lagula kacay madaxda dowladda oo si toos ah loo weeraray hadal ahaan loogu weeraray marka waxyaabo un aad aan ugu habboonayn hogaaminta hay-adda noocaas oo kale ah ayaa keentay in golaha wasiiradu go-aankaas ku gaaro sidaas ayay ku timid waan rabnaa in sida ugu dhaqsaha badan ay ciidamadeenu awood u yeeshaan laakiin wax badan baa ka sokeeya waxaa ka sokeeya in howlihii loo baahnaa in ciidamadaasi ay tayeysmaadaan in ciidamadii laysku dhafo in ciidamadii dib loo tababaro in ciidamadii la qalabeeyo in logistiska iyo waxay u baahan yihiin oo dhan iyo mushaarooyinkoodii iyo meesha la dhigo waxaas waa waxaynu ka shaqaynayno markaynu isku dubaridnaan nu ka jawaabi karnaa su-aasha waa rajaynaynaa in sanooyinka soo socda waxaan odhan doonaa markii aanu shirkaan dhamayno oo aan ogaa noqoshaha aan isku dubaridnay waxa uu noqday markaasaan jawaab ka bixin karaa xilka qaadista lagu sameeyey taliyihii hore hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya taasoo xilkii ay ka xayoobiyeen golaha xukuumadda ayaa weli waxaa ka biyadiidan arrintaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo isigoo aan la dhacsaneen qaabka loo maray xilka qaadista lagu sameeyey cabdulaahi maxamed cali sanbaloolshe kaas oo ahaa taliyihii hore hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer qaar ka mida darawaladii waday gaadiidkii raashiinka geeyey degmada buula buurta ee gobolkaasi hiiraan ayaa waxa ay tilmaameen haatan inay soo wajahday cabsi xoogan ayagoona muddo ku goodoonsan gudaha degmada buula buurta ee gobolkaasi hiiraan darawaladan ayaa waxa ay tilmaameen inay ka baqdin qabaan in waxyeello ay u geystaan maleeshiyaadka al-shabaab oo ku sugan meelo sidaasi aan kaga fogeen magaalada buula buurte iyo sidoo kale inta u dhexaysa magaalada jo beledweyne ee xarunta gobolkaasi waxayna tilmaameen in markii hore si xooga looga soo kaxeeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan ayagoona tilmaamay in ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalka iyo maamulka gobolkaasi hiiraanba si qasaba ay baabuurtooda ugu soo rareen raashiinka dabadeedna la keenay magaalada buula burte waxauna tilmaamay in mas-uuliyiintii la socotay markii hore ay dib ugu laabteen magaalada beledweyne halkaas oo ay diyaarad geysay waxauna tilmaamay haatan ayaga inay soo wajahday caqabad ku aadan cabsi ay ka qabaan in waxyeelo loo geysto inta ay kusii jeedaan magaaladaasi afar iyo labaatankii bishii sideedaad ayaa marakada magaalada beledweyne waxaana maqasay ciidamada dowladda afar maal saddex maalmood waxaan ku hooyanay waa meesha magaalagu dalaay saddex kalena waxaan ku hoynaa xerada ciidamada safijuuti waxaana lagu qabsaday gaadiidkaas hadda ciyaane basaba ayaa lagu qabsaday halkaana geey sidasaba ayaa lagu kaxay wax gaadiid oo ilaahay maqaadaanaatee ama oggolaasho ama ilaahay maqaadaanaatee raalli midna laga sameey ma jirto arigaasna waxaa soo qabtay ciidamada soo qabtay bataan ayaa ku dhahay magaalada marka hore sideeda ku qabtaan xerada dugaan lagu dhaqay oo wax gaadiid oo yacni si ka shaqeeya ma jirin wax ka baxaana ma jirin waxa degnaa ciidamada jabuuti ayuu halkiina geeyeen markayna geeyeen halkiina ka dejiyeen mas-uuliyiintii ugu soo saraysana diyaaraday raaceen ciidamadiina ayagu way iska fatageen waxaanaa wax ka baxaynaa maadaama magaalada magaalada goobtaan oo waxna ina gelin waxna ina ka bixin aheed meeshiina meelo ciid bay degan yihiin maxayna qabaka doontaan ugu jirta anaga cabsi ayaan ugu bixilaynaa magaalada ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa gacanta kusoo dhigay waxyaabo qarxa ka gadaal howlgal ay ka sameeyeen qaybo ka mida gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya howlgalka oo intiisa badani ka dhacay wadada warshadaha ayaa waxaa gacanta ku dhigeen ciidamada walxaha qarxa oo la dhigay qaarkood hareeraha wadooyinkaasi ayagoona goob fagaaro ah ku gubay ku qarxiyey waxyaabihii ay gacanta kusoo dhigeen qaar ka mida dadka ku dhaqan xaafadaha howlgallada ay ka dhacayeen gaar ahaanna waaxiga hareeraha wadadaasi ayaa la hadlay warbaahinta ayagoona ka warbixi sida uu dhacay howlgalka maanta ciidamada dowladda ay ka sameeyeen wadadaasi ciidamo boolis ayaa la geeyey goobihii dhowaan lagala wareegay ururka al-shabaab ee ka midka gudaha gobolka hiiraan iyadoona goobaha ciidamada la geeyey ay ahaayeen magaalooyin dhowra oo dhowaan soo galay gacanta ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya taliyaha ugu sarreeya ciidamada booliska ee gobolka hiiraan ayaana ka warbixiyey geynta ciidamadani la geeyey saldhigyo ku yaala gooba dhowaan lagala wareegay ururka al-shabaab
la xoreeyey amaankooda soo karwajaanaa oo ciidamada marar wax kasta way iska jiraan laakiin ay leeyihiin dalkaas mushaar ay leeyihin way la qabsan karaan maxay la qabsan karin waxaa weye ciidanka fuliska waxaa weye wuxuu u adeegaa shacabka waana shacabkoodii way la qabsanayaan horena way la qabsan jireen haddana waa la qabsanayaan daa deegaanada aad u kala fog yihiin meelo kala duwan ayaana dadkaasi kun waxa ay sheegayaan dad lagu hubo inay luqulahayeen iyo kuwo lagu xoojiyeen taweytaan jirada kuma sheegay laakiin dad fara badan ay dadaa jireen dowladda kenyana waxay ka dhawaajisay inay difaaci doonto dadka dadka wadankeeda u imaanaya qaabka dalxiiska ah iyadoo maadooyinkii lasoo dhaafayna caqabad ay kala kulmeen goobaha dalxiiska wadankaasi ka yiya maleeshiyaadka al-shabaab ee ka midka ah ururweynaha al-qaacida dowladda kenya ayaa waxay tilmaantay inay difaaci doonto xuduudda ay la leedahay soomaaliya sidoo kalena ay ka howlgeli doonto goobaha dalxiiska lagu aado waddankaasi ka gadaal markii laga dareemo hoos u dhac dhanka dhaqaalaha ah waddanka kenya tan iyo wixii ka dambeeyey weeraradii al-shabaab ay ku qaadeen goobaha loo dalxiis tagay ku yaala gudaha waddankaasi warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa nagay intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan dib u kulmayna mar kale waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh